halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka e v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis toddobiyo toban ay tahay bisha sebteembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mida milatariga burkina faso oo maanta afgembi ku sameeyey dowladdu hogaaminaya madaxweyne michel kafandon iyagoo magacaabay golo cusub oo qaran ah Déclaration du Conseil national pour la démocratie. Aujourd'hui, les forces patriotiques et démocratiques ont décidé de mettre un terme au régime déviant.
waxaan kaloo idiin haynaa saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada jubbaland oo maanta ku dhintay qarax miin oo ka dhacay xero ciidan oo ku taalla magaalada kismaayo xeryaha hay-adaha samafalka soomaaliya oo ka howlgala oo ku dhawaaqay in somalilan ay ka jirto abaaray ku dhinteen saddex-iyo toban qof musharaxiinta xisbiga jamhuuriga oo xalay yeeshay doodii labaad oo socotay muddo saddex saacadooda ayaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneed ayaanan ka marnayn barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa maanta ku dhintay qarax miino oo dhulka lagu aasay oo lala eegtay ciidamo mushaar loogu qaybinaya xero ciidamo oo ku taalla magaalada kismaayo qaraxan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay sagaal ka tirsan isla ciidamada jubbaland ururka al-shabaab ayaa iyagu waxa ay sheegtay in qaraxan ay ka dambeeyeen dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi siiyey wakaalada wararka ee reuters ayaa waxa uu beeniyey qabsashada deegaano dhowr ah oo bishan gudaheeda ururka al-shabaab uu qabsaday isagoo sheegay in al-shabaab aysan lahayn xeelad wanaagsan islamarkaasina aysan jirin wax muujinaya in ururka al-shabaab uu dib usoo laabanayo ururka al-shabaab ayaa waxa ay dib u qabsadeen deegaano kala duwan oo ku yaala koonfurta soomaaliya bishan kadib markii ay ka baxeen deegaanadaasi ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya weerarna ay kusoo qaadeen saldhigii ay lahaayeen ciidamada ilaalinta ee amisom madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay inay macquul tahay in al-shabaab ay la wareegto gacan ku-haynta tuulooyinka fogfog balse aysan taasi macnaheeda ahayn in al-shabaab ay la timid xeelo dagaal oo cusub baarlamaanka midooda yurub ayaa maanta taageeray qorshaha dalalka ku jira midooda yurub ay ku doonayaan inay ku qaybsadaan boqol iyo labaatan kun oo qaxoonti oo qaaradda gaaray oo qeybka aadadaha lagu doonayay in xal loogu helo culayska qaxoontiga ka haysta dalalka ku yaala xuduudaha ay ka soo gudbaan dadka magangeliya doonka sharci dejiyaasha baarlamaanka midooda yurub oo qorshaha cod u qaaday ayaa ogolaaday kadib markii saddex boqol iyo toddobaatan iyo laba ay ogolaadeen waxaa diiday boqol iyo afar iyo labaatan waxaana ka aamusay konton iyo afar xubnood iyadoo tallaabada xigtan ay tahay in qorshahan ay sidoo kale ogolaadaan wasiirada arrimaha gudaha ee midooda yurub dowladda korea eshiya ayaa sheegtay in shan kun iyo lix boqol oo muhaajiriin ay dalkeeda ka soo gaareen dhankaas wadamada jaarka la-a kadib markii dowladda hungari ay xirtay xuduudkay la wadaagta dalka serbiya qaramada midoobey ayaa hanaanka dalka hungari ula macaamilo muhaajiriinta ku tilmaantay midaan la aqbali karin muhaajiriinta kusii qulqulaya qaaradda yurub ayaa hadda marin ka dhigtay dalka koreeshiya kadib markii marinkii hore mari jireen ee dalkaasi hungari laga xiray musharaxiinta ugu horeeya ee tartanka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga ee dalkani maraykanka iyo maalqabeenka donald trump ayaa maanta waxa ay xalay yeesheen dood taasoo aad la isu weeraray koob iyo toban musharax oo u tartamaya madaxtinimada maraykanka sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka kana wada tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa doodoodii labaad waxa ay yeesheen xalay dooddaasi ayaa waxa ay ka dhacday librariga roland regan ee gobolka california trump ayaa waxa uu ku faanay khibraddiisa uu u leeyahay ganacsiga isagoo tilmaamay inuu leeyahay taariikh wanaagsan iyo guulo uu ka gaaray ganacsiga taasoo uu sheegay inuu kula qaybsan karo siyaasadda caalamka heshiiska lala galay iiraan iyo jeb bush iyo senator ron paul ayaa waxa uu sheegay inaanay ka bixi doonin iyagoo qodobkaasi kaga fikir duwan saaxiibadooda kale ee jamhuuriga mark robio oo isna tilmaamay in ay muhiim tahay in madaxweynaha qofka noqonayo uu wax badan ka yaqaano siyaasadda dibadda ayaa isna hadlay waxa uuna sheegay markaasi isagoo duray maalqabeenka donald trump kuna sheegay hadalkiisii in khibrad siyaasadeed uusan lahayn militariga dalka burkina faso ayaa maanta sheegay in xilkii laga xayuubiyey madaxweynaha ku-meel gaarka michel kafando islamarkaana la kala diray xukuumadduu dhowaan soo dhisay hadalkan ayaa yimid kadib markii idaacadda ku hadasha afka xukuumadda uu ka sheegay gaashaanla dhexe mamadu bamba kaasoo sheegay in militarigu dhisay golo qaran oo dimuqraadiya oo soo abaabuli doona doorashooyin dimuqraadi ahaan u dhaca dhinaca kale waxaa rasaas goosgoose laga maqlayay waddooyinka caasimadda dalka burkina faso walow ciidamadu ay isku dayeen inay dadka samaynaya dibadbaxa aysan u ogolaanin in ay hal meel iskugu yimaadaan bayaankan ayaa imaanaya hal maalin kadib markii qaar ka mid a ilaaladii madaxweynihii hore ee dalkaasi xilka laga tuuray blaise combere ay gudaha u soo galeen howl uu shir ka socday kaasoo ku shirayeen golaha wasiirada madaxweynaha ku-meel gaarka michel cafando ra-iisul wasaare yacoob isaaq zinda kuwaasoo dhammaantood xiray mas-uuliyiintaasi golaha ammaankii qaramada midoobay ayaa markiiba militariga ka dalbaday in la soo daayo dhammaan maxaabiistaasi hadda la haysto
galab wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen ugu yaraan saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa maanta ku dhintay qarax miino dhulka lagu aasay oo lala eegtay ciidamo mushaaraad loogu qaybinaya xerada ciidamada jubbaland ee magaalada kismaayo qaraxan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay sagaal ka tirsan isla ciidamadaasi qaraxan waxaa ka horreeyey weerar bambaano oo xalay lagu tuuray gaari ciidamada ay leeyihiin haddaba khadka telefoonka ee magaalada kismaayo waxaan goordhaweyta ku wareystay maxamed sheekh cabdi kooshle oo ka mid a saraakiisha ciidamada ee jubbaland saaka markaa laba saac iyo bad subaxnimo ayuu qarac u dhacay meesha boliiskii saraakiisha ay fadhiisanaysay haye marka miino oo la dhigay oo halkaas lagu aasay bay ahayd waxaa qaraxa sameeyey marka saraakiil dhowrina way dhaawacantay dhowr sarkaalla way dhimatay meeqaa ku dhimatay
saddex sarkaal baa dhimatay waa tahay ee saddex sarkaal ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen sidaad aad sheegtay toban ku dhow dhow bal waxaad iga warantaa ha bal waxaad iga waa gartay marka cid loo soo qabtay qaraxyadan ama cid kale oo aad ku raad joogtaan ma jirtaa aduu qaracu wax la dhigay buu ahaa wakti hore oo la aasay buu ahaa ma ahayn wax hadda maanta iyo markaa iyo sarxin iyo ma ahayn qarax wuxuu ahaa loo aasay meel adugu meesha shiir kalaha dhexdiisa meel kamida lagu aasay buu ahaa waa gartay marka shiir kale ofishaale sidaasi ugama fogo xarunta madaxtooyadu ku dhegan yahay marka meel sidaasi loo ilaaliyo oo madaxtooyadii ah sidee bay ugu suura gashay ee qolada dhigtay sidaad leedahay qaraxaasi inay meesha geliyaan miinada waxay ahayd meesha dad badan baa soo gelaayey mishaar baa la bixinayey dad badan baa maaragtay oo askar iyo nooc walba xadeyn deydeyaya iyo wax maaragtay musaahar deedeeya sidii awal hore xaaladdu ahaan jirtay ma ahayn maanta si ka bedelan bay ahayd marka sidaasay kusoo gabadeen dadku dad badan baa meesha soo galay waa gartay marka hadda cid loo soo qabtay qaraxaasi tan iyo waktigan ama aad ku raad joogtaan ood garanaysaan inay ka dambeeyeen falkaasi ma jirtaa baaritaan baa socdaa walaal baaritaan baa hadda socdaa aada u badan waa garta marka bal haatan waxaad iga warantaa xaaladda magaalada xalay xataa wararka dadka deegaanka ay noo sheegayeen waxa ay sheegayaan in dhinaca mid ka mid a xaafadaha magaalada ee duleedka madaxtooyada saas oo kaleeto baabuur ciidan lagu rasaaseeyey ee bal waxaad nooga warantaa baabuurkaasi cid wax ay ka soo gaareen ma jirta rasaaseyntii xalay ma jirin xalay banbay meel cidlaa ku tuureen waana baabuurkana waxba ma soo gaarin banbay meel cidlaa ku tuureen baabuur ciidan uu socdo marka waxba kaasu maaragtay wax dhibaataa ma soo geysan waa garta xalay bam ayaa baabuur ciidan lagu tuuray xabada ayay dadka deegaanku maqlayeen sida naloo sheegay saaka qarax ayaa meel loo geliyey ciidamada hadda waa sidee xaalka guud marka een guud ahaan magaalada xabadaha waxaa riday askartii gaariga watay baa ku riday marka ma ahayn wax iyagu ay xabada rideen bam bay meel nin tuugiyi meel ku tuuray ma ahayn marka ciidan meel jooga ma ahayn nin gabanaya buu ahaa waa gartay xabadaha marka ciidankii gaariga saaraba ayaa caysanaya wixii cararay haye haatan waa sidee xaalka guud ee magaalada marka ee sida ay tahay waa caadi walaal xaaladda magaalada waa caadi hal bam oo la tuuray buu meesha magaalada xalay bay ahay taasi waxba ma geysanin waana cararay maaragtay wax maaragtay kale oo dhibaato oo inta aan kuu sheegay ka weyn oo dhacday nimankiisa haddana washiir kale waa caadigiisii saraakiishu waa caadigeedii nina waktiga la aasay aan la garanaynin baan ku qaraxday mooyeen wax kale oo iyadana maaragtay dareenay ma jirtin dadka aad u fara badan oo meesha joogayna maaragtay ilaa xalay ilaa iyo shalay gaarjihuna wuu adkaa balse waxaa lagu soo hoos galay ama maaragtay xasuwa ka dhacday mushaarkaa la bixinaya waa awi saraakiisha ee dhinta ka sokow sarkaal kale oo haatan nool ayaa naloo sheegay oo taliyaha ciidamada in lala bartilmaameedsanaya qaraxaasi marka adinka khatar intee la eg bay idin leedahay ee qaraxyada noocaas oo kaleeta in ciidamadiina ama saraakiishiina lala bartilmaameedsado annaga hadda maaragtay wax badnaaneeda hore maanaan qabin dee dadaal badan baan samaynaynay dadaalkuna maaragtay dee dadku dadka uun kudhex joogda dadaal badan dadaal kastood samayso de maalin bay duug kaa xadaya duug maaragtay kula joogaa wakti buu ku xadaya walaal ma aha maaragtay wax ilaalin la-aan iyo badin la-aan ku dhacday ma ahayne waa uun duug kula joogo oo maaragtay de meel kaama waayaya uu kaa soo dhaco
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh cabdi kooshle oo ka mid a saraakiisha ciidamada jubbaland khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ayuuna goor dhaweeta iigu warramayay qaraxii ka dhacay halkaasi kadib
waa tahay dhegaystayaal mar kale galab wanaagsan milatariga dalka burkina faso ayaa maanta afgembi ku qabsaday xukunkii dalkaasi waxayna markaasi kala direen xukuumaddii hogaaminayey madaxweyne michel kafandon milatariga ayaa ku dhawaaqay golo cusub oo ku meel gaara afgembigan ayaa imaanaya iyadoo muddo bil ah ay ka harsan tahay doorashada la filayo in dalkaas ay ka dhacdo haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa warbixintan inoo haya hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ee burkina faso ayaa u magacaabay jenaraal gilbert dendere oo ka mid ahaa ciidamadii madaxtooyada inuu madax u noqdo golo kumeel gaar ah sida ay xubnahaasi ku sheegeen war ay soo saareen oo laga sii daayay telefishinka afka dowladda ku hadla khamiistii warka ayaa sidoo kale lagu sheegay inay xidhan yihiin xadka dalkaasi cir iyo dhulba si loo dhaqangeliyo bando ay habeenkii ku soo rogeen kooxdaasi waddankooidal burkina faso ayaa qalalaase gashay arbacadii kadib markii ilaaliyo ka tirsan jamhuuriga muddo dheerna tiir u ahaa maamulkii madaxweyne kombero uu xidhay kavando oo ah madaxweynaha kumeel gaarka ahi ee dalkaasi burkina faso ra-iisul wasaare yakuba isaak zida iyo laba wasiir xilli ay shirayeen ilaaliyahan madaxtooyo ee awoodda badan ayaa siyaasad dhexda ka galay tan iyo markii kumbeero xilka laga tuuray bishii oktoobar ee sanadkii tegey sarkaalka militari ayaa t v-ga r t b ka sheegay Déclaration du Conseil national pour la démocratie. Aujourd'hui, 17 septembre 2015, ciidamada wadaniyiinta iyo dimuqraadiyiinta ee halka meel isugu keenay qarankooda islamarkaasina ku mideeyey magaca ah golaha qaranka ee dimuqraadiyadda ee c n d ayaa go'aansaday inay soo gebagabeeyaan maamulkii kumeel gaarka ah ee la hirgeliyey kadib kacdoonnadii guulaystay ee dhacay oktoobar soddonkeedii iyo kow soddonkeedii laba kun afar iyo toban écarté des objectifs de refondation d'une démocratie consensuelle.
afgembiga milatari ee burkina faso ayaa waxaa cambaareeyey maraykanka qaramada midoobey iyo faransiiska oo horey u gumaysan jiray waddankaasi waxaana afgembigaasi meesha ka saaray rajadii laga qabay in waddankaasi ay ka dhacaan doorashooyin dimuqraadiyadeed kadib markii xilka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi maamulayay muddada dheer xogeyaha guud ee qaramada midoobey bankimuun ayaa ku baaqay in si deg dega loo soo daayo dadka xidhan ee mas-uuliyiinta ahi afgembigaasina la joojiyo boqolaal dadweynaha ayaa isugu soo baxay waddooyinka ogadugu arbacadii kuwaas oo ka horjeeday xarigga kafando iyo ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka kumeel gaarka ee burkina faso ayaa isaguna khamiistii maanta waxa uu ugu yeeray inay ciidamadu joojiyaan oo ay hakiyaan afgembigan oo uu ku tilmaamay inay wadaan koox yar oo milatariga ku jira waa tahay dhegaystayaal warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd afgembi ka dhacay dalka burkina faso waxaa soo koobiyey jamaal axmed cusmaan
mar kale galab wanaagsan musharaxiinta safka hore uga jira tartanka loogu jiro madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee uu ka mid yahay maalqabeenka donald trump ayaa xalay waxa ay yeesheen doodii labaad iyagoo si aada isugu weeraray doodan oo saddex saacadood socotay waxaana sidoo kale ay ka dhacday maktabadda madaxweynihii hore ee ronald reagan ee gobolka california wariyaha v o e da arrimaha gudaha jimolon ayaa warbixintan ka diyaariyey waxaase soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan iyadoo diyaaraddii air force ee madaxweynihii hore ronald reagan ay gadaashooda ku xardhaneed ayaa mudanayaasha jamhuuriga xalay waxaa yeesheen dood adag donald trump waxa uu ahaa mid difaac galay kadib markii uu afka ka weeraray senatarka kentucky ron bowl
jawaabihiisa isla weynada ah ee uu ku weerarayo sida ay dadku u egyihiin gaabida dherarka cayilka iyo foolxumada taasi waxa ay ka dhacdaa dugsiyada sare marka la bilaabayo ama lagu jiro da'da dugsiyada sare miyaanan taasi ka sarraynin miyaynan ahayn in aannu ka walwalno in aannu mas-uul uga dhigno hubkeenna nucleerka qof sidaas oo kale ah donald trump oo ka jawaabayay hadalka senator bowl ayaa isna waxa uu yidhi
weligay ma aanan weerarin sida uu u egyahay ee aamina waxaa jira waxyaabo badan oo halkaasi macno ku leh waxna laga sheegi karo taasi ayaana idiin sheegi karaa
waxaa jira marar badan oo ay isku dhaceen donald trump iyo gobarnatorihii hore ee florida jeb bush oo ay ku jirtay heshiiska nukliyeerka ee iraan iyo dagaalkii ciraaq bush oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
qiyaas la'aan iyo fahan xumo ku aadan sida ay dunidu u shaqayso waa mid aad khatar u ah wakhtigan la joogo marka fikirka aad miiska keentay ma waxa uu yahay in hillary clinton ay tahay wadaxaajoodo weyn ama in ay keeni karto heshiis wanaagsan oo iiraan lala galo isagoo ka jawaabaya arrintaasi ayuu donald trump hadalkii qaatay wuxuuna sheegay And your brother's administration gave us Barack Obama because it was such a disaster those last three months that Abraham Lincoln couldn't have been elected.
maamulkii walaalka ayaa sabab u ahaa in uu yimaado barack obama waayo waxay ahayd masiibo waxaana ay la mid ahayd saddexdii bilood ee ugu dambeysay ee abraham lincoln jeb bush oo ka jawaabayay arrintaasi ayaa waxa uu xusay You know what? As it relates to my brother, there's one thing I know for sure he kept us safe.
sida aad og tahay walaalkay arrinta la xiriirto waa arrin aan ka odhan karayo uun hal shay waana inuu ammaankeena sugay doodda ayaa waxay sidoo kale soo bandhigtay gabadha keliya ee jamhuuriga u tartamaysa madaxtinimada agaasimo hore oo xagga ganacsigana ahayd carlin fiorina mar la weydiiyey aflagaadadii uu geystay donald trump ee muuqaalkeeda ku aadanaydna waxa ay tiri I think women all over this country heard very clearly what Mr. Trump said.
waxaan filayaa in dumarka oo dhan waddankan ay si cad u maqleen waxa uu trump sheegay trump oo taa ka falcelinaya ayaana yidhi I think she's got a beautiful face, and I think she's a beautiful woman.
waxaan u malaynayaa inay leedahay weji qurxoon ayna tahay gabar qurxoon
ka qaybgalayaasha doodan ayaa intooda badan waxay si aada u dhaliileen siyaasadda madaxweynaha talada haya barack obama ee ku aadan heshiiska lala galay iiraan waxaana ka mid ahaa ted cruz laakiin jeb bush iyo ron powell ayaa sheegay inaanay jeexjeexi doonin heshiiskan ron powell ayaa ka digay in ciidamo maraykana loo diro syriya ama ciraaq si loola dagaalamo daacish tartamayaasha kale ee doodan ka qayb qaadanaya ayaa waxaa ka mid ahaa senatarka laga soo doorto florida mark rubio guddoomiyaha gobolka new jersey governor chris christy guddoomiyihii hore ee gobolka arkansas governor mike hakaby guddoomiyaha gobolka wisconsin governor scott walker iyo ben carson
warbixintii uu soo diray wariyaha v o e da ee arrimaha gudaha jimaloon oo ay soo koobaysay falastiin axmed iimaan ayay taasi ahayd
dalkan maraykanka waxaas taageero aad ah loo muujiyey wiil yarow afar iyo toban jir muslim ah oo si kooban boolisku u xireen kadib markii iskuulka uu dhiganayay uu geeyey saacaduu guriga ku sameeyey saacaddaas oo macallinkii iskuulka u qaatay inay tahay bam wiilkan wuxuu degan yahay texas waxaana dadka taageerada u muujiya ka mid ah madaxweyne barack obama oo aqalka cad ku marti qaaday iyo weliba madaxa shirkadda facebook haddaba maxamed cabdisandheere ayaa warbixintan inooga haya axmed maxamed waxa uu ku jiraa sanadka sagaalaad ee dugsiga saree macarthur ee gobolka texas markii uu macallimiintiisa la wadaagay hindisihiisa cusub waxaa in yar kadibba lagu kadiyey booliiska oo u yimid inuu isaga xidho isagoo jeebaysan ayaa loo qaaday xarunta booliiska kadibna laga qaaday sawirkii dembiilayaasha markii hindisaha axmed la hubsaday ayaa la soo daayey isagoon dembi loo qabsan axmed maxamed ayaa ka hadlay wixii uu dareemay markii saldhigga booliiska la geeyey aad baan u cabsanayey waxaan dareensanaa inaanan wax khalada samaynin waxaan dareemay in sidii dembiile la iila dhaqmay ayuu yidhi booliiska ayaa dhinaciisa sheegay in hindisaha ardayguna markii hore caddayn waxa uu ahaa ardaygu waxa uu mar walba lahaa waa saacad markaasna wax tafaasiil ah oo dheeryahay ma jirin ayuu yidhi hal abuurka axmed maxamed waxaa ka markhaati kacay ardaydii fasalka la dhiganaysay ardaygan ayaa ka hadlaya waxyaabo badan oo axmed sameeyey amaba uu dib u dayactiray baakad ayuu raadiyo ka sameeyey waxa uu hagaajiyey sawir-baahiyaha macallinka baakad ayuu kamarad ka sameeyey taabletkayga ayuu ii hagaajiyey waa arday caqli badan ayuu yidhi shabakadaha xidhiirka bulshada ayaa waxaa buuxdhaafiyey ka hadalka xadhigga axmed maxamed taageero aad u badan ayaa axmed uga timid dadka caadiga ah ganacsatada iyo siyaasiyiinta intaba madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa taageeray axmed maxamed fariin uu ku qoray boggiisa twitterka ayuu martiqaad ugu fidiyey si axmed uu qayb uga noqdo tartan horey u qorshaysnaa oo bisha dambe aqalka cad ka dhacaya kaasoo isugu imanayaan dadka da'da yar ee tiknolojiga hindisa mulkiilaha shirkadda facebook mark zuckerberg ayaa isna ammaanay kuna martiqaaday xarunta shirkaddiisa ee gobolka californiya ku taala master zuckerberg ayaa sheegay in hindisaha axmed uu mudan yahay in la dhiirigeliyo ee uuna xabsi mudnayn axmed maxamed iyo qoyskiisa ayaa aad uga mahad celiyey taageerada ay dadka maraykanku u fidiyeen axmed oo isaga iyo qoyskiisu ay shir jaraa'id gurigooda hortiisa ku qabteen ayaa u mahad celiyey saaxiibadii aad bay u mahadsan yihiin dhammaan saaxiibadayda iga taageeray facebook twitter iyo warbaahinta bulshada dhammaan waad ku mahadsantihiin taageeradiinna halkan ma soo gaadheen la'aantiin ayuu yidhi aabbaha axmed master maxamed alxasan maxamed ayaa isna si weyn uga mahad celiyey taageerada wiilkiisa loo fidiyey maxaan ka odhan karaa sida aan mahadda uga hayo maraykanka waxaad halkan joogteen lix saacadood qaarkiinna siddeed saacadood ilaa shalay waa arrin qalbiga taabanaysa taasina waa ameerika markii wax dhacaan dhammaan waan u wada joogsanna ayuu yidhi golaha xiriirka muslimiinta maraykanka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano keer oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta iyo dadka kale laga tirada badan yahay ayaa sheegay in axmed uu muslim yahay arrinta booliisku uu ku kacayna ay tusaale u tahay jawiga nacaybka iyo cabsida leh ee diinta islaamka ku xeeran booliiska ayaa dhinaciisa sheegay in diintu ayna wax kaalena ku lahayn xadhiggii axmed maxamed waatay dhegaystayaal warbixintii ku saabsanayd wiil afar iyo toban jir ah oo soo alifay saacad hase yeeshee arrintaasi ay xabsi u horseeday oo uu soo koobayey maxamed cabdisandheere
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington dowladda britain ayaa waxa ay sheegtay in markab kuwa dagaalka ah ay u dirayso badda mediteraneanka si ay uga qayb qaadato howlgal lagu doonayo in lagu badbaadiyo loogana hortago qaxootiga kusoo dhuumanaya doomaha ee isticmaalaya baddaasi kuwaasoo doonaya inay soo gaaraan qaaradda yurub ridwaan xaaji cabdiweli ayaa london kasoo diray warbixintan wasiirka difaaca ee dalka britain ayaa sheegay inay dhowaan dirayaan markab lagu magacaabo h m s rijmond oo ah markab kuwa dagaalka ah markabkan ayaa qayb ka noqonaya maraakiibta dagaalka ee midowda yurub ee ka howlgelaya xeebaha dalka libiya si looga hortago islamarkaana loo badbaadiya dadka tahriibayaasha ee doonaya inay soo gaaraan yurub toddobaadkii hore wasiirka arrimaha dibadda ee britain iyo wasiirada dalalka kale ee midowda yurub ayaa si aan rasmi ahayn isugu raacay qorshahan xilli ay ku sugnaayeen magaalada brussels ee dalka belgium arrintan ayaa ka dhalatay markii taliyaha ciidanka maraakiibta dagaalka oo u dhashay dalka talyaaniga uu sheegay inay jiraan lix iyo toban doomood oo ay isticmaalaan dadka doonaya in ay tahriib dhuumalaysi ah ku soo galaan qaaradda yurub islamarkaana ay suuragal tahay in gacanta lagu soo dhigi karo ama la burburin karo doomahaasi haddii laysku raaco in wejiga labaad ee howlgallada ciidanka la bilaabo britain ayaa horey u dirtay markab kuwa wax sahmiya si ay u ururiso macluumaadka iyo dhaqdhaqaaqa dadka isticmaalaya doomaha ee badda mediteraneanka kuwaasi oo doonaya inay soo tahriibaan oo yurub ay soo galaan wasiirka arrimaha gudaha ee britain teresa may ayaa u bandhigi doonta baarlamaanka dalkan britain go-aanka ay britain doonayso inay uga qayb qaadato howlgallada ciidamada midowda yurub ee dhinaca badda mediteraneanka waxaa kaloo wasiirka arrimaha gudaha ay hortegi doontaa baarlamaanka britain iyadoo u soo bandhigi doonta diyaargarowga ay wasaaraddu ugu jirto in dib u dejin loo sameeyo afar kun oo qaxooti siiriyaan ah oo la keeni doono dalkan britain dadkaasi ayaa loo diyaarinayaa goobihii ay degi lahaayeen inta badan dadka tahriibaya ee dalka libiya ka soo baxaya waxay isticmaalaan dooma iyagoo soo mara badda mediteraneanka waxaana dadkaasi ay ka yimaadaan dalalka ka hooseeya saxaraha lamadegaanka iyo dalalka kale ee ku yaala geeska afrika waxaana dadkaasi ka mid a kuwo ka imanaya dalal ay ka mid yihiin suudaan soomaaliya ethoobiya iyo eritrea iyan garan waa saxafi wax ka qora arrimaha tahriibka waxaana uu aaminsan yahay in loo baahan yahay in wax laga qabto dhibaatooyinka asalka ah ee ka jira dalalka ay dadkani ka soo tahriibayaan waxaana uu yidhi haa dhibaatada geeska afrika marka lagu daro midda suudaan ka jirta waa in dib loo eega waxaan ka soo shaqeeyey dalalka yeman iyo kenya waxaan arkayey shaqada weyn ee diblomaasiyiinta britain iyo hay-adaha kale ee britain ee halkaasi ka howlgelaya waxaan isleeyahay arrintani waa muhiim talyaaniga u k iyo faransiisku waxa ay noqonayaan dalalka ugu muhiimsan ee qaaradda yurub waxaana looga baahan yahay inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka sababaya inay dadku ka soo cararaan dalkooda britain ayaa horey waxay uga cagajiidaysay inay maraakiibteeda dagaalka u dirto badda mediteraneanka hase yeeshee waxaa muuqata in hadda ay ka soo dabacday oo ay doonayso inay u diyaargarowdo sidii ay uga qayb qaadan lahayd kaalinna ay ugu yeelan lahayd ka hortagga doomaha sharci darrada ah iyo kooxaha ka shaqaysta tahriibka ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
cabdiraxmaan xuseen fure maxaad dhegaystayaashiiyo annaguba nagu nasinaysaa kaalimihii sugaanta iyo hees haye haye
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin hay-adaha samafalka ka howlgala somalilan oo ku dhawaaqa in galbeedka halkaasi ay ka jiraan abaaro aad u daran sidoo kale doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii ayaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idinla socodsiinaya idaacadda galabnimo cabdiraxmaan xuseen furre iyo anigoo ah sahre cabdi axmed balse marka hore wararkii oo aan idinkugu celinno ugu yaraan saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa maanta ku dhintay qarax miino oo lagu aasay xero ciidamadaasi mushaar loogu qaybinaya qaraxan waxaa sidoo kale ku dhaawacmay sagaal ka mida isla ciidamada jubbaland ururka al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen weerarka mas-uuliyadiisa dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi siiye wakaalada wararka ee reuters ayaa waxa uu beeneeyey in qabsasho deegaano dhowra oo bishan gudaheeda ururka al-shabaab ay qabsadeen isagooo sheegay in al-shabaab aysan lahayn xeelad wanaagsan islamarkaasina aysan jirin wax muujinaya in ururka al-shabaab ay dib ula wareegayaan deegaano oo ay soo noolaanayaan al-shabaab ayaa dib waxay u qabsadeen deegaano kala duwan oo ku yaala koonfurta soomaaliya bishan kadib markii ay ka baxeen deegaanadaasi ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya weerar ay kusoo qaadeen amisom sidoo kale waxaa jira xeryo ciidamadoodu ay lahaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay inay macquul tahay in al-shabaab ay la wareegto gacan ku haynta tuulooyinka fogfog balse taasi aysan macnaheeda ahayn in ay la timid xeelad dagaalo cusub baarlamaanka midooda yurub ayaa maanta taageeray qorshaha dalalka ku jira midooda yurub ay ku doonayaan inay ku qaybsadaan kun oo qaxoontiya oo gaaray qaaradda oo qayb ka ah dadaal lagu doonayo in xal loogu helo culayska qaxoontigaasi ka haysta dalalka ku yaala xuduudaha ay kasoo gudbaan dadka magangelya doonka ah sharci dejiyaasha baarlamaanka midooda yurub oo qorshahan cod u qaaday ayaa ku ogolaaday sadexboqoliyotoddobaataniyo cood waxaana diiday boqollabaataniyoafarwaxaana ka aamusay afartankontaniyo afar xubnood iyadoo tallaabada xigtana ay tahay in qorshahani sidoo kale ogolaadaan wasiirada arrimaha gudaha ee midooda yurub dowladda kroatia ayaa sheegtay in shan kun iyo lix boqol oo muhaajiriin ay dalkeeda ka soo galeen dhanka wadamada jaarka la-a kadib markii dowladda hungari xidhay xuduudka ay la wadaagta dalka serbiya qaramada midoobay ayaa hanaanka dalka hungari ula macaamilo muhaajiriinta ku tilmaamay midaan marnaba la aqbali karin waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a hay-adaha samafalka ee ka howlgala soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in galbeedka somalilan ay ka jirto abaar aad u daran oo ilaa iyo imika ay ku dhinteen saddex iyo toban qof hay-adahan ayaa waxay sheegeen in abaartu ay saamaysay laba boqol iyo afartan kun oo qof oo ay sheegeen inay cuntayari hayso haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa abaaraha somalilan waxa uu ka waraystay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan ismaaciil saylici oo hargeysa ku sugan runtii dalkan waxa ka dhacday gaar ahaan gobolada galbeedka somaliland runtii abaar aada u adag oo soo jiitantay waxaana baaq bixinay bishii hore ee maartay horaanteedii waxaa kaan baaqa bixinay intaana baaqa bixin waxaan sameynay asasun baan soo sameynay hay-adda kahortaga afooyinka dabiiciga iyo maaragtay hay-adda hay-adaha nagala shaqeeyo inta sida faw oo kale kuwaa soo asasku soo dhameyn ogaanay inay maarata abaarta baxsan tahay roobka qaybtii hore aan roobdiin beerihii iyo dalagii bixi lahaana maanta bishii deemaka la jooga waxba aanan soo bixin ayaan baaqa caalami samaynay baaqii caalamigii markaa waxaa kasoo jooga ugu horreyntiiba hay-ada islaamiga ah oo ay kamid yihiin hay-adda khalifa foundation oo dalka imaaraadka laga leeyahay iyo hay-adda o i c oo muctamar caalam islaam caalam islaam oo ay ay hogaamiso annagu si intaa baaqaa sugeynay iyo jawaabtaa sugeynay guud ahaan boqol iyo konton kun oo dollar oo goysay saddex kun iyo laba boqol oo qoys raashin bira ku noolaan karaan ayaan qadinay iyadoo dee wax badan saddexii gobol ee galbeedka aan dhibano meelo u dardara usii darnay waan gartay marka ilaa hadda warbixinahaad helaysaan ma jiraan tiro dad u dhintay abaarahaas waxaan meeshka jira waxa weeyaan waa dhibaatada u badan ayay ku dhacday qaybaha weliba u badan gubanka dhulka waa waa oogo iyo guban gubanka dhulka u badan iyo xoolo dhimashada ay ku dhaceen dadka soo dhimashada waa yarta waa in kooban saa waxaad ah tobaneen qof oo meel meel ama kaaha raadile ay u gudan yihiin ayaa dhacsan noqonaysa waan gartay tirada markaa ilaa hadda xog sugan ma ka haysan tirada dadka abaartaas saameynta ku yeelatay waxaan ku qiyaasnay ilaa laba boqol iyo konton kun oo qof oo yaraan afarta dhowr iyo afartan kun oo qoys ayaan dal ayaan abiilkaa samayn ahaa marka ilaa imika waxaan waxa aan qaybinay saddex kun iyo laba boqol oo qoys oo dow- ay dowladdu bixisay afar kun iyo shan boqol oo qoys oo khalif foundation ay bixisay iyo imika hadda aan ku jirna oo qaybtii saddexaad een, qalar jarity oo ku tiriday dalabkii o i c markii annaga naga heshay dalabka ay u fidisay o i c u fidisay hay-adii la shaqeynayay een, khaliij ma- dowladda islaamka ay u fidisay ay kusoo j- qoladii koowaad ay kusoo jawaabtay waxay noqotay qatar charity afar kun qoysiyad waad keentay sida waxay marka ma- ku marayaan sideed kun iyo lix boqol iyo saddex kun iyo laba boqol waxa weeyaan koob iyo toban kun iyo sideed boqol oo qoys ayaan markaa ilaa hadda raashin u qeyb waan gartay madaxweyne ku-xigeen waxaa jira marar kala duwan abaaruhu way soo noqnoqdaan biyo la-aan ama biyo yaraan baana sabab u ah ama roobka gugo xilligiisii dib uga dhaca n togaga xilliyada kalena w- aad bay u socdaanoo waad og tahay dee badahay aada ugu darsamaan n marka miyaanay ahayn uun in sanad walba abaar uun la sugayo marka roobkana uu daadadku dadka qaadaan ma jiraan qorshe xukuumad ahaan meel idinka yaalla inaad eh, bal biyaha xilliyada roobabka ugu yaraan aad qabsataan ha runtii hawluhu sida horeema loo loo go-a dowladda iyadoo dowladda waa dowladda dee soosaarka heshiimanihin dowladda heshiimanihin in aan international community ga maaragtay wax badan laga geliyaan wixii hadda ka horreeyay relief unbaa lagu soo wadeen imika wax la odhan la odhan karo la- la odhan karo dambeysay mashaariic horumarineed ay bilaabeen marka anagu anaga waan ku darsanay hay-adaha naga shaqeeyaan imika in biyo la qabto sida eh, hay-ad wel bank oo kale iyo maaragtay dalka imaaraadka carabta oo kale ayaa imika naga shaqeynayna imika in biyihii doohii aan joojino qorshe dowladda laga- laga bilaabo sagaal iyo tobanka ismaarsaarana waan ku talagalnay dadkan iminka xilligan haddaan su-aasha ugu dambeysaba ka dhigto dadka xilligan abaaruhu saameynta ku leeyihiin bal een, maxaa tallaabo xigta iminka dee waa tira yar tirada iminka aad wax gaadhsiiseen ama hay-adaha kaleba wax u qabteen dad haddii ay ahaayeen dhowr iyo afartan kun oo qoys dhowr iyo toban kun oo qoys baa la baa tiraadeen baa gacan helay marka dadkan inta kale maxaad ilaa hadda qorshe u haysaan waaweyn waxaa naga gaabiyey qaybta imika qolada unta ee een, shalay hadashay iyo international agencies xagga maaragtay galbeedka ayaa gaabiyey iyagoo hadda ay soo saareen baaqoogii marka iminka waxay suganaynayeen oo ay tahay waxay qaban karayaan w f p iyo fao iyo hay-adii oo de- xagga caafimaadka iyo xaggii maaragtay cuntada iyo ay bilaabaan hay-adii islaamigiina oo o i c ka u horeysana waa ka suganayeen imika ilaa iyada lix kun oo qoys baan ka suganay iyagana oo deadline-ku nagu soo jira een, hay-adihii kale ay u qaydiyeen ee islaamiga oo dhanna waartay waa waan sugaynaa waxaa loo geynaa horta de ilahay ba horta gacantiisa lagu dhagaaya ilahay baan rajeynaya inuu ilahay naga soo furto abaarta waxaa de loo geynana waa waa hal bil wax ku noolada qof bishii ka dambeysaba haddana wuu taagan yahay laakiin waxaan rajeyna markay imka ahay international agency-kani iyagoo hadda abiilkaga aqbalay ee- ee addeeyey inay somaliland gobolada ga- badan ka jira abaarto markay iyagoo bilaabaan waxaa dhici doonta marka inay w f oo kale iyo hay-adaha siinay saddex bilood joogta ah oo soo socda ay siin doonaan raashimada wasiirka ee, xagga caafimaadka kale marka hay-adda qatar oo kale qatar oo kale waxay imika bilaabaysaa lix kun oo een, qofna ay caafimaadkooda ayay baaraysaa wixii dowlad baana siinaysaa oo la socota afarta kun oo qoys raashinka ah waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan ismaaciil saylici oo hargeysa ku sugan oo ismaaciil xuseen farjar uga warramayay abaar laga sheegay inay somalilan ka jirto kadib markii hay-adaha samafalku ay arrintaasi ku dhawaaqeen
weli waxaad dhegaysanaysaan washington haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo magaalada muqdisho uu ku soo diyaariyey wariyaha v o eda axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban xubinta doodda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa hay-ad caalamiya ayaa toddobaadkani ka soo saartay warbixin kalluumaysiga soomaaliya iyo dhibaatooyinka ka jira iyadoo dalal eh, badan oo ka mid a caalamkana ku eedaysay inay kalluumaysigaasi si sharci darraa badaha soomaaliya uga kalluumaystaan haddaba dowladda federaalka ee soomaaliya maxay arrimahaasi ula socon weysay maxayse wax uga qaban weysay inta hay-ad caalamiya warbixin ka soo saari lahayd haddaba arrimahaasi ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgelaya maxamed kaahiye maxamed oo ah aqoon-yahan wax ka qora arrimaha siyaasadda dibadda ee soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah aqoon-yahan isaguna wax ka qora arrimaha bulshada ee soomaaliya waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamed kaahiye maxamed maxamed ugu horeyn dowladdu arrimahani maxay ula soco weysaa is leedahay intii hay-ad caalamiya ay soo saaraysa wallaahi colaad aad aa u mahadsantahay waa su-aal wanaagsan sidaan ka war hayno arrimo badan ayaa jira oo maaragtay caqabad ku ah in dowladda ay ogaan weyso waxyaalaha maarata xuduudeeda sida bada badaha iyo amaba aspackeeda ka dhacayo marka arrimahaasna sidaan isla wada garanayn waxa wey marxaladaha uu waddanka kusoo jiray labaatan iyo shankii sano lasoo dhaafay sida colaadaha arrimahaas ayaa ugu weyn oo maaragtay u horseeday dowladda inay maarata ogaan weysa arrinta labaad waxa weeyaan de arrintan badda iyo maaragtay si dowlad ula socon weysa baduna waa ballaaranta ballaaranta waa ballaaranta africa xeebta ugu dheran xeebta ugu weyn waaye marka waddan kasta oo caalamkan ku yaala arrimaha badda waxaa ammaankiisa sugan sida maaragtay ciidamada maaragtay badda marka soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada africa costa lineka ama badaha ugu weyn leh adduunka marka waa ogtahay burburka wadanka ka dhacay maaragtay institutionka dowladaha maaragtay oo arrimaha ku shaqa lahaa sida maarata ciidamada badda soomaaliya oo hadda soo kabanahaya marka meeshu way ka baxeen marka waxa wey marka awooddii ay wax ku qaban lahayd dowladda meesha ka maqan awooddii wax ku qaban lahayd dowladda ayaa meesha ka jirta laakiin waxaa maaragtay mudan in sanadkii hore in baarlamaanka soomaaliya uu maaragtay meel mariyay sharciga kalluumaysiga marka ciddii marka meel marin laheyd oo sharcigaasayta fulin laheyd wasaaradaa jirto dhan qaabilsan wasaarad way jirtaa oo sharciga soo sharciga uu meel weyaan laakiin dad waxaa jiro maaragtay institution in ay fuliyaan arrintaas wixii fulintiyaa ka institutionka ayaa meesha ka maqan waayahay xuseen waa maqlaysaa saaxiibka dowladdu wuxuu leeyahay arrimahaas weli ma bisla inay wax ka qabato laakiin dowladdu arrimo badan oo qabato kalaa jira u leeyahay colaad waa mahadsan tahay soomaalida waxay tiraahdaa nin qoyani biyo iskama dhooro dowladda soomaaliya labada dhinacba way ku fashilmatay inay xaaladda dadkaasi kaluumaysatada ee hadda la sheegay in dalalka iiraan yemen sbain iyo masar ka socda inay kaluumaysiga soomaaliya ay aada u qaataan inay ilaaliso way ku guuldaraysatay tan kale ee burcadbadeeda soomaalida oo iyada sheegtay inay aada ula dagaalameysana way ku fashilmatay labadii dhinacba warbixinta hay-adda secu fisheries ama hay-adda kaluumaysiga nabdoon warbixinteeda waan aqriyey soomaaliya labadii sana ugu dambeysay dalalkaas oo ay iiraan ugu horeyso waxay qaateen boqol laba iyo soddon kun oo mitrig tan halka dadkii kaluumaysatada soomaalidana afartan kun oo keliya ay qaateen waa saddex jibaar tiro ka badan tirada kaluumaysatada soomaalida ay heleen marka waa ceeb weyn in dadaan la ogeyn sidaas ay noo qaataan oo ay noo noo daldashtaan annagoo weliba sheeganay magaca dowladnimada magaca dowladda soomaalia nidaamkii dowliga lagu ilaalinay marka waxaa loo baahnaa dowladda ugu yaraan xitaa inay aada ula socoto oo ay la xiriirto dalalkaas hay-ad maraykanka fadhisa ayaa warbixintan soo saartay oo oo ogaatay dowladdii soomaaliya ee tabarta badneyd hadda sidaas inaysan wax ula socon waa ceeb weyn waa wax laga cararo oo sharaf xumo ku keenaysa dalka soomaaliya iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed
kahy colaad waad mahadsantahay anigoo maaragtay walaalkii xuseen u jawaabayo arrintu way sheegeen waa run way jirtaa marka waa in in laisbarbar dhigo kaluumaysatada soomaalida iyo kaluumaysatada ajanabiga waa waxyaala kala weyn kaluumaysatada
doono yar oo maaragtay iska tradition ayay wataan dadkaana dad maraakiib maxaa la dhihi jiray ku kaluumaysana weyn arrinta kaloo xuseen uu meesha ka dhawaajin waxa oona jirto waa run caqabadaas dowladda way haysataa laakiin dalalkaas maxay ogaa weyso maraakiibta noocaas jirto waan kuusoo wadaa arrinta jirto waxa weeye xuseen walaalkii uu meeshan ka sheegin mariniskiyaa maqanadaabamarin way jirtaa laakiin arrinta halkan jirto waxa weeyaan oo dowladda lafahaanteed in maaragtay lagu ammaanay wanaagsan tahay shirkad waxaa jirtay british ah oo dowladda ay howlgelisay oo maaragtay ku shaqa leh in license la siiyo oo maaragtay canshuurihii laga qaado
oo ilaalisamaya badaha badaha badaha ilaaliso waa shirkad jirto dowladda maaragtay shaqadaas oo dowladdu heshiis la gashay heshiis la gashay oo maaragtay marka maxay u qabow shirkadaas way way jirtaa midda kale waxaa dhaqaale dowladda uga soo xarooda ayaa jiro marka waxa weeye dee marka waa jira caqabadooyin oo maaragtay in lala baxo maaragtay kalluunka waa jiraan oo laxadame ha marka waktigii hore ee maaragta badcadbadeedka iyo maarata laiska soo geli jiray waxaas hadda waxa weeye dee hoos ayuu dhacday leeyaa la dhihi badcadbadeedkii soo nooleeyaysaa la yidhi arrintan oo marka horeba qiil weysna may xaqiiqo jirta maarata hadda researchka iyo waxa laga warqabo waxa weeyaan labada kun iyo tobanka laba kun iyo sagaalka iyo waxa ka horreeyey burcadbadeedka soomaaliya oo maaragtay mareyno u ah maaragtay maraakiibta adduunka maaragtay meelaha businesska u mara in ay maaragtay maraakiibta hataa maaragtay ay ay isdifaaci jireen haddana maaragtay nabad ku maraan oo maaragtay dakhli ugu soo xaro dowladda soomaaliya marka waxay hadeen waa jiraan caqabado in dowladda haysto laakiin meeshii ay joogi jirtay waa kasoo socotay oo maaragtay waxyaala horumar way jiraan horumarkaas in la qiro way fiican tahay walaad, eh, in aada loo kala saaraa wanaagsan waxa qarsoon iyo waxa banaanka yaala waan ognahay in soomaaliya hadda eh, aad eh, looga taageero in lala dagaalamo koox la yidhaahdo burcadbadeed oo soomaali ah waxaa jira dalal badan oo oo iskaashi soomaaliya laleh oo atlantic howlgal la yidhaahdo wada oo burcadbadeed soomaalida la dagaalama tusaale haddaan usoo qaato labada kow iyo tobankii sideed iyo labaatan markab ayay qafaasheen burcadbadeeda soomaalida markaas oo ay sameeyeen laba boqol toddoba iyo soddon weerar dadaala la sameeyey hadda sanadihii ugu dambeeyey weeraradeeda aaday u yaraa Hoos ayuu dhacay burcadbadeed.
hadiiba taas lagu guuleysto oo dad hubaysan laga hortagay maxaa looga hortegi laayaa maraakiib lala xisaabtami karo oo dalal la yaqaano ka socda oo oo oo dalka soomaaliya hadda laakiin waxaa ka hortegi ma ahayn dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya aaday uga warqabtaa wayna soo dhaweysaa marka howlgal kasta la kordhiyo muddo kordhinay sameeyaan jabaana ugu dambeysay hadda muddo kordhinay sameysay dowladda soomaaliya way ku faraxdaa way soo dhaweysaa waxay tiraahdaa aadaan usoo dhaweynayna in muddo kordhin la sameeyo waxaa fiicneed in lala xisaabtamo hadiiba sidaa noola eh, Xaalufinayo.
qaadanayo, loo- noola xaalufinayo marka dowladda soomaaliya haddaysan ogeen secu fisher waan dhegeystay v o a idaacaddan aan ka hadlaynaa warbixin diyaarisay Ah.
oo aniga lafteeda aan dhegeystay hay-adda gabar cilmi baara oo v o a da la hadashay waxay eh, talooyinka ay bixisay ka mid ahaa oo aan xasuusta oo ay leedahay weliba waan oga in dowladda hadda ay ku jirto in dalalkaasi maraakiibta ka socda laysina la siiyo si loola xisaabtamo soomaaliya haddaysan sameynin Marka hala taladaas xisaabtamo, hala taale, dowladdu.
xisaabtamo, haa, Ma- arrintaas- dalal la yaqaanay ka haa, dalal socdaan.
la yaqaanay ka socdaan iiraana la yaqaana yemena la yaqaana ma- Haye.
spaina la yaqaana masra la yaqaana Aha, waa iyo ca- dalal kale oo- waa mucayina le.
waa mucayin wax la yaqaan halala xisaabtamo markii dowladdu fadhigaa ka kacdo soma waxaa soo hala qorta in xisaabtamo.
coladood mahadsantahay Ay.
walaalkii arrintu ka dhawaajiyey waa way jirtaa laakiin arrimo waxaa jirta oo maaragtay uu maaragtay Ma- dowladdu maxay ula xisaabtami laada?
waxa lala Wadamada.
xisaabtamo way jiraan sida hadda aan hore kuuga sheegay shirkadan hadda aan kuu sheegay oo britishka oo maaragtay loo xil saaray waxyaalo Maxay- badan oo maxay lala qabaan?
xisaabtamo Maxay way jirtaa.
qabaan shirkadda?
Horta arrinta ugu horreysa waxa weeyaan in- in marka- maraakiibta iska soo geli jirtay oo maaragtay badda soomaaliya maaragtay sharcilaan iska soo geli jirtay way yaraadeen oo maaragtay dhaqaalo laga qaada ayaa jiro license la siiyo oo kuwa maaragtay sharci kusoo galo oo maaragtay ku kallumaysta ayaa jiro arrinta kale waxa weeyaan haddee eh, en- en- en, waxaa jirto en- en, eh, eh, iskaashi dowladda turkiga iyo dowladda soomaaliya ay ku jiraan oo maaragtay in la dhiso maaragtay macadka eh, eh, eh, macadka eh, eh, Marineska.
mariinska la dhiso midda kale cilmi baarista maaragtay en- en, mariinska oo maaragtay en- en, fishinka iyadan la dhiso dadaalkaas wuu socdaa laakiin caqabadooyin way jiraan oo maaragtay waxaa fiican in aan qirno dhibka iyo wadankan uu soo maray iyo maaragtay arrimaha muhiim oo horsa oo hor yeela ayaa jiro marka waxa weya dee dadaal yar wuu jiraa marka waxa weya dee in in in in- in in in maaragtay in laga war dhowrami in laga war dhowro maaragtay oo maaragtay dowladda le maaragtay en- en- en- Oo indhaha la- dhaqaalaadkeeda kale la fiiriyo Eh, waa laga wanaagsanay Eh, eh, soomaalida waxay tiraahdaa korwaayl waa wada indho soomaalida dadka oo dhan way ogyihiin in hadda xaalada aan ku jirno iyo iyo warbixintan oo dadka dhan ay idaacadaha waaweyn ka dhageystaan oo v ada ku jirto dadka soomaaliyeed oo aniga aan ku jiro lafteeda waan ka warqabaa in soomaaliya hadda xoog aysan saareen inay la socoto arrinta badda ku saabsan laakiin hadda ha ku baraarugtaa Hadda ha laada.
ku baraarugto dowladda ma tarayso eh, wax sooma kordhinayso waan la socona iyo waa dabagalna iyo wax sooma kordhinayso boqol labayo soddon kun oo metrik tan in la qaato Wax weyn wa?
wax weyn oo aada u badan Oo dhaqaale waxa u dhimaya Soomaa waana waddanka.
dhaqaale aada u badan oo saameyn nagu yala ka waran haddii intaas aan ogaan lahayn oo aan gadan lahayn imise barakacayaal oo muqdisho gobolada dalka soomaaliya jooga ayay kaafin lahayd noloshooda Ay soo kabi lahayd.
ha ay soo kabi lahayd fadlan dalalkan hadda taageera ha dhahdo naga taageera arrintaas annagana barigeed nagu haleeya hay aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamed kaahiye maxamed oo ah aqoon-yahan wax ka qora arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo isaguna ah aqoon-yahan wax ka qora arrimaha bulshada soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inaga socodsiinaya xubinta dooda gaaban walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan weydii dhakhtarka waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey ibraahim xasan daandure
barnaamijka dhakhtarka weydii qaybta waxaanu uga hadlaynaa ilkaha qalloocda iyo cudurro kale waxaana marti igu ahaa dhaktar cabduqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha kana shaqeeya haatan magaalada muqdisho waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka magacaygu waa cali nuur dhakhtarku aad buu mahadsan yahay waxaan weydiinayaa digtoore maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan ilka qalqalloocu waa laba xaaladood mid kood waaye mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo midna waa acquired qofka inuu hanto asagu ama uu samaysto midda hereditygaan ku hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidki ama awoowaha ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanaya qofkaas midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugi jiroo kale ama afka beriya wax ku jiidi jiray ayadana way imaanaysaa marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waaye oo la xallin karo da kastaan lagu xallin karaayo waxaa lagu xiraa waxa la yidhaahdo braces ama ilkaha in sirig lagu xiro power jin lagu xiro kabacdi lasu jiidjiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore waxaa loo yaqaanaa chemophilegic treatment chemophilegic treatment waxa waaye micnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qof kale indhihiisa oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkihiis ay yacni toosan yihiin laakiin dantiistu markuu arko markiiba wuxuu dareemayaan qofkan ilkihiisa shaqo laga qabtay marka waa wax iyadana la xallin karo waaye laakiin labada siyaabood oo ay ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii aquarid waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waktigii munaasibka ahay ama waktigii saxda ahay aan laga bixinin oo yacni markii caanuuga ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuha afka ay ku daahaan waxay keenayaan ilkihii barmanentiga ahay inay meel kale ka soo baxaan ama meelaan sax ahayn inay ka soo baxaan labaduba way keeni kartaa dhaktar cabduqaadir maxaad nooga sheegi karaysaa waxa soomaalida ay u taqaano yiridka oo ku dhaca afka marka dambena keena in qofka uu afka ka dhigo horta waxa weeye in dadka mujtamaceena hal arrin ayaa ayaa ka wada qaldan oo u baahan in lagu wada baraarujiyo waxa weeye qofku hadduu inta dhakhtar u yimaado uu yidhaahdo waxaas cudur ou sheego magaciisa dhakhtarka wuu ku wareerayaa waxaa fiican qofku inuu calaamad sheego haddii uu qofku yidhaahdo malaria ahaysa dhakhtarka wuxuu noqon inuu yidhahdo daawo malaria lagu qoraa marka mujtamacna waxay u baahan inay sheegaan calaamad ay dhahaan waxaanaan isku arka madax xanuun lafa xanuun ilka dhiig wax inuu sheego waayo yiridka qofba si u sharaxa qofba si u sheegana marka isku soo wada kooba haddii aan dhahna afka dhiiga qofka haddii afka uu dhiigayo afku inuu dhiigo waxaa keeni karaa saddex walxaato midkood unbaa keena shay afraad oo soo galaya ma laha kow in ay jug ku dhacdo oo ay trooma tahay waa macquul inuu waa sax inuu afka dhiigo labo in cudurkan halista ah ee kaarsinoomadaa kaleeto haddii uu ku dhaco isagana waa sax wuu dhiigayaa midda soo saddexays waxa waaye gingivites oo mujtamacun u badan yahay gingivites waxa waaye waa ciradkaa bukanaya ciradku markuu bukado wuu bararayaa haddii uu bararana waxaa imaanaysa inuu dhiigo afki dhiiggaas micnihiis waxa waaye calaamad waaye waa waa afka waa la soo galay ha la daaweeyo haddii aan wakhtigeeda lagu daaweyn ama wakhti munaasib aan la daaweyn wuxuu keenaa inuu stage labaad u gudbo oo afkii ur keeno ama stage saddexaad uu u gudbo oo ilkihii ay dhacdhacaan ayagoon waxba ku dhicin ergeyo fuyow inuu bannaanka yimaado marka afku inuu dhiigo saddexaas walxaataa keenta midda oo mujtamacan ugu badan yahana waa afku inuu dhiigo kaleeto ama ilka dhiigo kaleeto waa middaas waaye marka jinjafitsa loo yaqaana waa cirad bukashadaas waaye arrinta yacni soo labayso oo waxa waaye afku inuu dhiigo ayadana keeni karta waxay tahay gabdhuhu markay qaangaarka yihiin ama tabargalka yihiin oo kaleeto hormonal changeskaas imaanaya ayaa waxay qayb ka yihiin inuu ciradkii ou bararo ama uu dhiig ou keeno marka taasna way keentaa in lagu lagu ajarmin u baahan tahay magacayga waxaa la yidhahdaa doctor cabdirasiid sheekh cabdi iidle ahna madaxa wacyigelinta iyo daaweynta bukaanka h i v-ga runtii waxaan aada ugu mahadcelinayaa fursadda qaaliga ayna siisay v o e da su-aashaan dhakhtarka weydiinaya doctor cabdiqaadir waxay tahay dadka bukaan waxaa jira dad diabetig ah oo runtii dadka sokorta qaba ama macaanka qaba saameyn intay leega ay ku yeelan karaan cudurada afka ah ee markaarkood ku dhaco
doctor cabdirashiid aad buu u mahadsan yahay runtii fursaddan yacni waa mid mujtamac dhan u faa'iido u wada oo wacyigelin ah ama ka faa'iidaysi ah dadka diabetig ah ama macaanka qaba ama sonkorta qaba waxay ka nugul yihiin boqolkiiba siddeetan dadka intiisa kale oo xagga ilkaha markay noqoto cudurada afka iyo ilkaha markay noqoto iyagu way u nugul yihiin sababta u nugul yihin maxay tahay qofka diabetiga ah kow waxaa ku yaraanaysa horta candhuufta afkiisa soconaysa candhuuftuna sidaan wada ogna waxay ka qayb qaadataa nadaafadda afka iyo ilkaha marka qayb weyn waxay ka tahay candhuuftii la waayo macnaheedu waxa waa bakteriyada waa badanaysaa waxaa kaloo yaraanaya periphery blood supply-ga dhiiggii meelaha geesaha ciridka dhammaadkiisa ku soconayay wuu yaraanaya haddii sukarta qofka uu qabo haddii sukartu yaraatana maxaa badanaya bakteriyadaa badanaysa marka wuxuu u baahan yahay qofkaasi inuu lixdii biloodba mar ama afar bilba mar inuu dhakhtar booqdo waayo saddexdaas walxaatoo isu tegey dhiiggii blood supply-goo yaraaday candhuuftii oo yaraatay bakteriyadoo badatay saddexdaas walxaato waxay keenayaan cudurka aan soo sheegno oo ahaa gingivitis ama periodontitis ayuu keenaya in ilkihii laqliqdaan in ilkihii ay mataqaana si fudud ay kusoo baxaan yacni ciridka inuu bosishinkiisa ka tago intaba way keenaysaa marka si looga hortago waa in qofka qaba sonkorta ama diabetiga ah inuu wakhti hore u tago dhakhtarka oo check up sida daba jooga asagu intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtii barnaamijka dhakhtarka weydiiya aynu uga hadlaynay ilkaha qalloocda iyo cudurro kale oo afka ku dhaca waxaana marti ugu ahaa dr cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi caafimaadka waa barnaamijka dhakhtarka weydiiye ee ibraahim xasan daandurine intaasi haddaan kaga gudubna haatanna kusoo dhowaada mid ka mid ah heesihii aan idinkugu talagalnay
deganaanta hadalkiioo waxaa dareenkii damac ah nafta damaca geliyeen kaaga doortay kayrka ah codkaasi macaanee maxamed xasan xuseen lafoole ayaa idaacaddii galabnimo oo si wada jiroo daadiinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo saare cabdi axmed aan idinku sagootinayna
This program has come to you from the Voice of America, Washington.